halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi hosheeca oo aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaa ku qoran waxyaalo sida abbaarta ah aanay badanaa dadka yagu garanaynin waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado kitaabkan uu qoray nebi hosheeca waxaannu ka baranaynaa waxyaalo aan lagu arkaynin kutubta kale waayo wuxuu si cad uga hadlayaa sinada iyo cawaaqibkeeda waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii koowaad iyo fasirkii ka dambeeyey markaasoo reer banu israa'iil ay maal badan yeesheen oo waxaa iyagii qiyaameeyey lacagtii faraha badneed ee ay lahaayeen haddaba qaramo badan ayaa waxaa qiyaameeyey lacagta ay haystaan oo xoolaha ama maalku waxay qaramada u keenaan inay dowgii ilaah ka leexdaan wixii israa'iil ka dhacayeyna waa waxaas oo kale oo dadkii intay ilaah ku xirnaan lahaayeen waxay bilaabeen inay xoolahooda ku xirnaadaan waxayna taasu keenaysaa xukun waayo dunida ma ahan wax lagu xirnaan karo haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka oo aan idin yeerinno caawa ayaannu iminka ku bilaabaynaa aayadda labaad ee cutubka sagaalaad waa baalka kun boqol afar iyo soddon waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan goobta haruurka lagu tumo iyo macsarada khamriguba iyaga ma ay quudin doonaan oo khamriga cusububuna wuu gabi doonaa waxaa ilaah uu leeyahay wixii la beertay lama heli doono oo waxaa ku bilaabanaya dhulka cunnayaraan haddaan hore idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda saddexaad ee isla cutubka sagaalaad waxa qorriinku uu leeyahay sida tan iyagu ma ay degganaan doonaan rabbiga dalkiisa laakiinse reer efraayim masar bay ku noqon doonaan oo cunto wasaq ah ayay ku dhex cuni doonaan dalka ashuur waxaa iminka ilaah uu leeyahay iyagu ma ay degganaan doonaan rabbiga dalkiisa wuxuuna iminka u caddaynayaa inuu dhulka ka saari doono inkastoo uu iminka leeyahay wax la ilaawi karo ma ahan axdigii uu la dhigtay nebi ibraahim iyo nebi daa'uud ayaa haddana shuruudda dalka lagu degganaanayo ay tahay inay ilaah addeecaan maadaama ay addeeci waayeen ilaah waxaan mugdi ku jirin in dhulka laga saarayo waxaa kaloo ilaah uu leeyahay oo cunto wasaq ah ayay ku dhex cuni doonaan dalka ashuur dadkii ilaah bay ka laabteen oo waxay jebinayeen sharcigiisa waxaana loo sheegayaa haatan in lagu quudin doono cunto wasaq ah iyadoo ay ugu wacan tahay inay jebiyeen sharcigii ilaah oy ka tageen markii dadku ilaah ay ka tagaan oo ay diidaan shuruucdiisa waxaa u bilaabanaya inay sameeyaan wax waliba ee ay qanacsanaan kaga helayaan nolosha balse waxay soo saarayaan in maalinba maalinta ka dambaysa dembigoodu uu sii badanayo qanacsanaantooduna ay yaraanayso waxaa kuwa qarnigeenna nool ay qanacsanaan ka helayaan masiixa oo qof waliba oo dembi ku abaada haddii mar un ay u soo jeestaan masiixa waxay helayaan xorriyad furasho iyo weliba badbaadada ruux ahaaneed haddaan horay idinku sii wadno kitaabka nebi hosheeca cutubka sagaalaad aayadaha afar ilaa lix ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan iyagu rabbiga uma ay shubi doonaan qurbaanno qamri ah oo isagana kama ay farxin doonaan allabaryadoodu waxay iyaga ula mid noqon doonaan sida cuntada kuwa baroorta in allah intii wax ka cuntaana way wada nijaasoobi doonaan waayo cuntadoodu waxay ahaan doontaa mid ay nafsadoodu u hamuunto oo sooma ay geli doonto guriga rabbiga bal maxaad samayn doontaa maalinta shirka weyn iyo maalinta iidda rabbigaba waayo bal eeg iyagu waxay ka tageen halligaad laakiinse masar baa iyaga soo urursan doonta oo waxaa iyaga aasi doonta magaalada moof waxyaalahooda wacan oo lacagta ahna waxaa qaadan doona maraboob oo teendhooyinkoodana waxaa ka soo dhex bixi doona qodxan kuwo badan ayaa waxay u kaceen dhulkii masar markii dadkii badnaa iyo madaxdii loo kaxaystay dalka baabiloon markii ay dhulkaasi joogeen ilaah uma ayan caabudi karin sida ay ugu caabudi jireen magaalada yeruusaalem weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka sagaalaad aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maalmihii ciqaabiddu waa yimaadeen oo maalmihii abaalmarintu waa yimaadeen dadka israa'iilna waa ogaan doonaan nebigu waa nacas ninkii ruuxa lahuna waa waalan yahay waana xumaantaada badatay aawadeed iyo cadownimada badatay aawadeed haddaba reer banu israa'iil way lumeen ruux ahaan maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan hoggaankooda markii aad u fiirsato haddaba sida howlaha wacdiska looga wado dunida ayaa waxaa jira laba hormo oo loo kala yaqaan seeflabood iyo qunyar socod qunyar socodka waa kuwa rumaysan in injiilka iyo howlaha ijtimaaciga ah laysku wado wax walbana si fudud bay u qaadanayaan oo qaarkood waxay rumaysan yihiin in khamriga layska cabo oo welibana layska istariixo iyadoo aan wax lur ah laysgelinin waxay kaloo ku andacoodaan inay leeyihiin damiir aad u sarreeya inkastoo ay sidaasi ku doodayaan haddana waxaad mooddaa inay fududaysanayaan injiilka masiixa oo aanay dadka ugu wacdinaynin sida uu yahay nebi hosheeca oo ka hadlay dadka ceenkaas oo kale ah ayaa wuxuu leeyahay nebigu waa nacas waxaa loola jeedaa kan warka aan ilaah ka helin laakiin ay la tahay inuu ilaah ka helayo warka waxaa waddanka ka jira dad badan oo rumaysan in dadka lagu xukumo fikradda ay iyagu aaminsan yihiin maadaama ay dad caadi ah yihiin waxaa suuragal ah in fikradahooda uu ku jiro qaldaad keena cadaalad darro marin habow dhaqaale iyo musuq maasuq iyo eex yaa mas-uul ka noqonaya waxyaabahaas oo dhan haddii qalad uu yimaado sidee baa dadka loogu qanciyaa in qaladka uu ka yimid wixii ay rumaysnaayeen iyo in qaladka uu ka yimid dadka haddii dadku ay iska dhigaan kuwo quduusiin ah oo aannu qalad ka dhicin way ila qalloocan tahay in dadka lagu qasbo marniin dib ay ugu shallaynayaan waxaana eeddu ay fuulaysaa hoggaamiyeyaasha mar waliba israa'iil waxay ka tageen ilaah waxaana ku soo degay ciqaab dadkeennu waxay quursadeen injiilka iftiinka masiixa waxaana ku soo degay ciqaab oo welibana ma lahan garasho ruux ahaaneed oo ay ku kala gartaan marinnada badan ee dawlad lagu xukumo waxaa dhib weyn ku haya qabiil fikrado jilicsan oo ka kala imaanaya mabaadi' kala duwan iyo diin waxa waxyaalahaasi oo dhan looga gudbaa masiixa waayo masiixa ayaa waxaa laga helayaa xorriyadda diimaha iyo mabaadi'da wuxuu ka xoraynayaa culayska diimaha mabaadi'da iyo wax kastoo aad ku hoos dhacday ama ku gumaysta dadka soomaalida ahna iminka waxay garteen sida ay ugu baahan yihiin in laga fiirsado masiixa waxyaaba ay u badan tahay in dhibaatada dadka haysataa ay ka imaanayso diidmada iyo mucaaradka masiixa kaga imaanaya qowmiyadda soomaalida ah waxaa loo baahan yahay inay soo dhoweeyaan howlwadeennada masiixa oo iyaga u faa'iidayn kara oo heerka noloshooda fikirkooda iyo kasmadoodaba kor u qaadi kara ilaahna wuxuu leeyahay waxaan israa'iil u eedaynayaa waxa weeye in laga la'yahay garashada ruux ahaaneed waxaana qaran waliba oo garashada ruux ahaaneed ay hoosayso sugaya ciqaab xagga rabbiga uga imaanaya haddaan horay idinku sii wadno cutubka sagaalaad ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan reer efraayim wuxuu ahaa waardiye ilaahay la jira laakiinse nebigii jidadkiisa oo dhan waxaa loo dhigay dabinkii shimbiro dabadka oo gurigii ilaahiisana cadownimo baa ku jirta waxaa nebigu uu leeyahay ilaaliyihii wuxuu la jiraa ilaah sida abbaarta ah waxaa jiray dad aan badnayn oo ilaah u hadli jiray oo ka digi jiray cawaaqibka xun ee ku imaanaya dadka haddaan dembiyada laga soo noqon waxaa markaasi ilaah uu leeyahay isagoo ka kor hadlaya nebiga laakiinse nebigii jidadkiisa oo dhan waxaa loo dhigay dabinkii shimbiro dabadka miyaanay haddaba dhab ahayn in kuwa hadalka sida dhabta ah ugu wacdiyey in maanta jidadka dabin loo dhigayo waxaa masiixinimada lagu sheegaa inay tahay meel dadka lagu beddelo iyo in dadka masiixiyiinta noqdaa la shaabadeeyo iyo inaanay masiixinimadu dhaqangal ahayn waxaa dabinnadaasi dhigaya kuwa ka soo horjeeda masiixa waxayna maanka ka beddelayaan da'yarta oo waxay taasu u keentay in dhallintii aanay waxba ka garan xusmadii bini'aadamku uu isku hayey oo ninkii da'da yaraa waxay la tahay in dunida oo dhan aanay ilaah aaminsanayn haddaanay ilaah u aaminsanayn sida isagu uu wax u aaminsan yahay waxaa ku dhacay dhallanrog oo waxaa loo diiday inuu fikir aan ahayn kii lagu barbaariyey uu qaato iyo inaannu heshiis la noqon nin aan sidiisa oo kale wax u aaminsanayn waxay taasu keentay in bulshada soomaalida ah ay ka faquuqnaadaan bulshaweynta caalamka kii iyaga wacdinayey haddii la yaqaanno nolosha ayaa ku adkaanaysa oo welibana haddii la arko mid baranaya wax aan ahayn waxa dadku ay aaminsan yihiin dagaal baa meel waliba uga bilaabanaya hadday ahaan lahayd qoyskiisa saaxiibadiis maclimiintiisa iyo derisyadiisa waxyaabahaasi ayaa waxay jidgooyo ku noqdeen in dadku si xor ah ay wax u aaminaan ay ka hoos baxaan cadaadis waliba ee xeerbeegti iyo diini ay u keeni karto mana ahan weliba dadkayaga oo keliya kuwa sidaas yeela wakhtigii israa'iil ee nebi hoosheeca oo noola markii uu la wadaagayo dadka hadalladii ilaah dhibaato ayaa ka soo gaari jirtay isaga iyo weliba inta yar ee ilaah raacsanayd ilaah oo garanaya xaaladaha khatarta ah ee nebiyadiisa iyo wacdiyayaashiisa ayaa wuxuu leeyahay laakiinse nebigii jidadkiisii oo dhan waxaa loo dhigay dabinkii shimbiro dabadka haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan iyaga aad bay isku qarribeen sidii wakhtigii bebecaah isagaasoo xusuusan doona xumaantooda oo wuxuu soo ciqaabi doonaa dembiyadooda haddaba wax cudurdaar ah ma lahan kaasoo lagu cafiyayo kuwa eedda gala waxaa laga yaabaa in hadalkaasu uusan kaa farxin laakiin waxaa ilaah uu leeyahay dembiyada waan ciqaabi doonaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa qoran kitaabka hosheeca cutubka sagaalaad aayadda tobanaad sida tan waxaan gartay in dadka israa'iil ay la mid ahaayeen canab cidlada ku dhex yaal oo waxaan arkay in awoowayaashiin ay ahaayeen sidii berdaha xilliga hore bislaada laakiinse iyagu waxay yimaadeen bacalficoor oo waxay goonni isugu sooceen waxaas ceebta miidhan ah oo waxay u karaahiyoobeen sidii wixii ay jeclaayeen oo kale haddaba geed canabka iyo geedka bardaha ah waxay calaamad u yihiin qaranka israa'iil waana astaan kuu muuqanaysa inta aad ku dhex jirto barashada hadallada ilaah marka ay sidaasi tahay israa'iil ma ahan inay samaysteen oo keliya weyl dahab ah oo ay caabudayaan oo ay qotonsadeen beytel oo ka mid ah samaariya laakiin wakhtigii aaxaab iyo yisbeel ay israa'iil xukumayeen waxay dhulka keeneen nebiyadii bacal weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka sagaalaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo weliba reer efraayimna sharaftoodu waxay u haadi doontaa sidii shimbir oo kale oo innaba dhalasho iyo uuraysi iyo wallicid ma jiri doonaan waxaa ilaah uu ku macnaynayaa sharaftii reer efraayim sida qooley ammaan ku daaqaysay oo wiil yari dhagax uu ku soo tuuray dhammaantood hal mar ayay hawada wada gelayaan sidaas oo kale ayaa sharaftii reer efraayim ay noqon doontaa qarankaasuna wuxuu door weyn kaga jiray ilbaxnimadii wakhtiyadii hore laakiin iminka sharaftiisii waxay u duuli doontaa sidii shimbir oo kale weli waxaan bartamaha kaga jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka sagaalaad waxaanan idiin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan inkastoo ay carruurtooda korayaan haddana waan gablamin doonaa si aan ninna u dhalin aawadeed oo weliba iyagaa iska hoogay markii aan ka tago waxaa halkan yaallaa xukun kale oo ilaah dusha uu ka saari doono qabiiladii waqooyiga degganaa oo ay hormood u ahaayeen reer efraayim ilaah wuxuu ka ballanqaaday nebi ibraahim inaannu dhulka siinin oo keliya laakiin uu faraciisa badiyo ilaah wuxuu ballanqaaday in faraca nebi ibraahim ay u badan doonaan sida camuudda badda haddii aad reer xamar tahayna dhegaystow waa sida carramaanyada oo kale waxaase halkan loogu waxyinayaa reer efraayim in tarankoodu uu isdhimi doono iyo in aan la arki doonin mid iyaga ka mid ah oo ilaah isku taagaya waxaana ilaah uu leeyahay ma jiro nin haraya balse taasi loolama jeedo in iyaga oo dhan waa reer efraayim iyo qabiiladii waqooyiga degganaah in dhulka laga wada baabi'in doono laakiin ma jiri doono mid iyaga ka mid ah oo ilaah u istaagaya weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka sagaalaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidii aan tuuros u arkay ayaa reer efraayim meel wacan lagu beeray laakiinse reer efraayim wuxuu carruurtiisa u soo bixin doonaa kan wax laaya weli ilaah ma uusan xukmin tuuros oo wakhtigaas waxaa socday baayac mushtarkoodii waxaana tuuros ay ahayd xarunta baayac mushtarka dunida waxaa horumarkooda uu saameeyey boqortooyadii waqooyi oo iyadu qudheedaba noqotay rug ganacsi oo ballaaran waxaana taas ay u keentay dhulka hodantinimo dhalanteed ah oo dadkiina waxaa qiyaaneeyey horumarkaas dhalanteedka ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan rabbiyow iyaga wax sii maxaad siin doontaa iyaga waxaad siisaa maxal dhiciya iyo naasa guray hablahoodii waxay noqonayaan madhalays oo taasina waa ciqaab ilaah kaga imaanaysa reer efraayim meeriska cutubka sagaalaad oo gebagaba ah ayaannu ku jirnaaye waxaannu la soo kala baxaynaa baalka kun boqol afar iyo soddon ee kitaabkii hosheeca cutubka sagaalaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan xumaantoodii oo dhammu waxay ku jirtaa gilgaal waayo iyaga halkaas baan ku nebcaaday haddaba xumaanta falimahooda aawadeed ayaan iyaga uga eryi doonaa gurigayga mar dambe ma aan jeclaan doono waayo amiiradooda oo dhammu waa caasiyiin marka dhanka kale laga eego ilaah wuxuu iyaga ku leeyahay dembigoodii gilgaal ayaa wuxuu u keenay xukun inkastoo aan jeclaa haddaba taasu waxay idin tahay digniin markii aan haddana idin xukumo waxaad ogaanaysaan inaan anigu idin jeclayn haddaan meeriska cutubka sagaalaad horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda lix iyo tobanaad sida tan reer efraayim wax baa lagu dhuftay xididkoodiina waa qallalay oo innaba midho ma ay dhali doonaan oo xataa inkastoo ay wax dhalaan haddana waan wada layn doonaa midhaha ay jecel yihiin oo maxalkooda sidaannu ka garan karno qidcada kore xukunku ma saarna oo keliya midhaha dhulka laakiin weliba waxaa ilaah xukun uu saaraya carruurta reer banu israa'iil weli waxaannu ku jirna dhegaystayaal meeriska cutubka sagaalaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad oo ah aayadda ugu dambaysa waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota ilaahay waa xoori doonaa maxaa yeelay codkiisii ma ayan dhegaysan oo waxay qurumaha dhexdooda ku ahaan doonaan kuwo warwareega waxaa ilaah uu sii sheegay inuu xoori doono oo ay qaramada dunida ku noqon doonaan sida wax aan guri lahayn ama shimbir geed ay degta weysay waxaa suuragal ah inay la soo noqdeen reer yuhuudda ah oo ay ku dhex qasmeen dadkii reer koonfurka ahaa xilligii ka dambeeyey masaafuriska dadkii way isdhex galeen oo waxaannu garanaynaa yuusuf iyo maryamo oo iyadu ahayd ciise hooyadii inay ku noolayd galilii waxaa taasu ay muujinaysaa in reer banu israa'iil ay isku qasmeen markii ay masaafuriska ka soo noqdeen markaana maanta qofka yuhuudiga ah sida ay u badan yihiin kala garan maayaan hadday reer efraayim yihiin iyo hadday reer yuhuuddah yihiin iyo hadday reer benyamin yihiin reer banu israa'iil way isku qasmeen ugu dambaystii waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubka sagaalaad ee kitaabkii nebi hosheeca oo aynu ku soo aragnay ciqaabtii la saaray reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa iyo sidii ilaah uu uga dhigay qaran qaramo kale ku dhex jira waxaana ugu wacnaa dembiyadooda waxaana haatan aan soo gaarnay cutubka tobanaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaan sida caadada ah ku bilaabaynaa mawduuca ama maaddada cutubka tobanaad uu ka hadlayo waxaana weeye in israa'iil ay noqotay geed canab aan cidin lahayn haddaan markaasi idin bilowno dhegaystayaal meeriska cutubka tobanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iil waa geed canab ah oo barwaaqaysan kaasoo midhihiisa soo bixiya oo sida midhihiisu ay u bateen ayuu meelihiisa allabariga u badiyey oo sida dalalkiisu u barwaaqaysan yahay ayay u samaysteen tiirar qurqurxoon haddaba ma uusan odhanaynin israa'iil waa sida geed canab aan lahayn midho hase yeeshee maadaama wakhtigaas isaga ah reer banu israa'iil ay hodan ahaayeen ilaah weli waa u wanaagsanaa iyaga inkastoo uu uga digayey ciqaabta ku soo socota wuxuuna leeyahay israa'iil waa geed canab ah oo barwaaqaysan kaasoo midhihiisa soo bixiya inkastoo ay hodan ahaayeen ilaah hodantinimadooda ku ammaani maayo ha yeeshee waxay u korayaan in ciqaabi soo korto oo hantidooda ayaa indhatiraysa haddaba waxaan rumaysanahay intaasu ay ka dhici karto waddan waliba ee qani ah
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin